halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan boggeenna internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha juunna waa shan iyo toban sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii al-shabaab ay xalay ku qaaday maqaayado ku yaala magaalada muqdisho wallaahi ma hooyi karno waayo meesha dhibaa ka jiro annaga hadda inta fursadba aan ku uyino aan ku baxno maanta awood aan ku baxno ummaddaas ilaahay aan u gargaaraynaa laakiin sababa aan hadda aan ku baxno ma jirto waa dad dhibaataysan meedaa yaalo dhaawacyaa yaalo ma hooyo karno waayo ambalaas kale ma shaqaynayo meesha aan aamin ambalaas ayna u jeedin hadda oo shaqaynayo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulan wadatashi ah oo lagu lafaguray dib u eegista dastuurka waxa ugu weyn qaraarka laga gaaro wuxuu yahay awood qaybsigii iyo khayraadkii sidii loo qaybsan lahaa iyo canshuurihii iyo asatskii waddanka sida dekedihii iyo dakhliga waddanka soo gala see loo qaybsadaa
qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka qodobadii ugu doorka roona ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa ku dhimatay lix iyo labaatan kalena way ku dhaawacmeen weerar xooggan oo al-shabaab ay ku qaaday xalay maqaayadda biisa house iyo maqaayadda kale lagu magacaabo bosh treats restaurant oo ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan weerarkan ayaa ku bilowday baabuur uu watay qof isa soo miidaabayey waxaana xigay debley hubaysan oo gudaha u gashay biisa house mas-uuliyiinta degmada hodan ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan lix iyo toban qof ay dhinteen ambalaasyada aaminna waxay sheegeen inay qaadeen lix iyo labaatan qof mas-uuliyiintu waxay sheegeen ilaa soddon qof in laga soo badbaadiyay labadaasi maqaayadood waxaa kaloo haatan la sheegayaa in weli iska horimaadka is-horfadhiga labada dhinac uu weli ka socdo magaalada muqdisho xabadduna ay ka socoto gudaha maqaayadda bitsa house waa dhawaqa rasaasta ka dhacaysay gudaha maqaayadda bitsa house faahfaahinta weerarkaasina goordhow ayaad maqli doontaan
murugo ayaa isu bedashay caro dalka ingiriiska xilli kooxaha dabdamiska ay weli la tacaalayaan dab xoog leh oo arbacadii ka dhacay dabaq weyn oo ay ku noolayeen boqolaal ruux galbeedka magaalada london waxaa soo baxaya su-aalooyin ay wajahayaan hogaamiyayaasha kuwaas oo ku aadan suurtagalnimada xadgudub lagu sameeyey badbaadada dabka booliska ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan laba iyo toban ruux sidoo kalena laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay sii korodho shaqaalaha dabdemiska ayaa qolqol u galay dhismaha greenfield tower oo ka kooban boqol iyo labaatan abaartimento sida si ay u damiyaan meelo ka mid ah dhismaha oo weli waxaa kale oo ay raadinayaan dad laga yaabo in ay ka badbaadeen ama ay dhibano u noqdeen masiibadan ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa ku baaqday kulan deg deg ah oo xoogga lagu saarayo la tacaalidda masiibadani subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno sidii aad warkaba ku maqlayseen iska horimaadkii u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ayaa weli ka socda maqaayadda biza house waxaana gudaha ku jira oo maleeshiyada al-shabaab haatan dagaal kula jiray ciidamada gaashaan weerarkan ayaa bilowday waxyar ka hor sideedii iyo soddonkii daqiiqo sideedii iyo soddonkii fiidnimo ee xalay kadib markii baabuur uu ku hor qarxay laba maqaayadood oo lagu kala magacaabo biza house iyo posh treats oo iska soo horjeeda qaraxa kadib ayaa la sheegay in maleeshiya hubaysan ay gudaha u galeen maqaayadda biza house waxaana halkaasi ka bilowday dagaal adag oo saacado qaatay cabdulqaadir cabdulaahi cabdi oo darawal ka ah mid ka mid ah ambalaasyada aamiin ambulance ayaa waxa uu haaruun macruuf uu goordhoweyd uga waramay xaalada goobta xilli ay rasaas badan ka dhaceysay goobta la isku horfadhiyey
waxaan ku suganahay abu goobtii qaraxa ka dhacay oo ilaa haddan dagaal ka socdo aan ku suganahay halkee buu dagaal ka socdaa abu wuxuu ka socdaa beace house hotel la yiraahdo uu ku yaalo deegaanka degmada hodan banaadir eriye waa gartay maxaad aragtay markii ugu horreyseed maanta meesha tegtay maxaad aragtay wallahi markii ugu horreysa aan dhibki ugu dhibka badnaaye dhaawacyay ahaayeen dhaawacyadii ugu tirir badneed afar iyo labaatan qofooday ahaayeen iyo saddex dhimasho ah intaan aragnay dhimasho inkastoo meeska la yaaliyi
halkeed geyseen waxaan geynay isbitaalo badanaan geynay dadka moogtahay qofka isbitaalka isbitaalka uu rabo uu sheegana waxaa loo geeyaa madiino meesha aad daarashifa waaye ka sokow dadka dhimashadeed qaadeen meesha aad joogtaan dad kale oo ku dhinto oo dheeraada ma jiraan waa jiraan ilaa hadda goobta waxa yaalo meedad waaye waana xabada ka socoto meesha mana gali karno ankiis waan u dhownahay xabadaha ilaa hadda waa maqlaysaa malena inay yeerayaan waan maqlayaa
ilaa hadda meesha xabadaha ka socoto laakiin goobta meedad way yaaliin hoteelka aridiisa iyo jidka meedad way yaaliin dad meesha laga soo badbaadiyey ma aragtay waa aragna waa aragna markii ugu dambeyso hadda aan baxay dagaalkan oo kadib maraan ka baxay aan hawdi yeertay bambooyin waxbaa yeeri sidaan usoo gurmaday haddana meesha igu imaaday intaan bixin ka hor markaan baxay qof shan qofoodan qaaday oo dhaawac oo meesha kasoo baxay kasoo orday ma waraysatay maxay kuu sheegeen wallaahi waxay ii sheegeen ilaa hadda meesha dad waa ku jiraan al yidhi ma sheegi qaar kuwa qaarkood waa shoogsanahay kuwa qaar waxay dheheen meesha dad waa ku jireen waa jajabshayiin dadka ma soo bixi karaan ma soo karaan inteed u jirtaan idinka meesha xabaddu ka dhacayso wallaahi hadda aniga wax tallaabo ii jirto adiga toban tallaabo oo kale ii jirtaa meesha waa u muuqdaa waa ii muuqataa marka idinku maxaad sugaysaan
annaga waxaan sugaynaa hoteelka dad inay ku hareen oo aan fiirinayno iyo meydadkaas asturada oo istaalada aan geyno iyo hoteelkan dad waa ku jiraan la sheegaayo oo oo jajaban oo ilaa hadda aan soo bixin lahaa
marka idinku ilaa intee leeg baad sii joogaysaan meesha goormaad goormaad hoyanaysaan wallaahi ma hoyi karno waayo meesha dhibaa ka jiro annaga hadda inta fursad aan ku uyino aan ku baxno maanta awood aan ku baxno umadaas ilaahay aan u gargaaraynaa waa kastaba aan haddaba aan ku baxno ma jirto waa dada dhibaataysan meedaa yaalo dhaawacyaa yaalo ma hooyo karno waayo ambalaas kale ma shaqeynayo meesha waa aamin ambalaas ayna u jeedin hadda oo shaqeynayo
cabdulqaadir cabdulaahi cabdi oo ka mid ah dareewalada ambalaasyada aamiin ambalas oo ii warramaya goordhoweyd isagoo ku sugan afaafka hore ee maqaayadda bitsa house oo uu dagaal ka socdo waxaa haddaba isla goobtaasi ku sugan wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir xaaladdu waa sidee
haarun xaaladdu weli waa deganaansho la-aan waxaana weli xabado ka dhacayaan gudaha maqaaxida bisa house oo xalay fiidkii qaraxyo ay ka dhaceen kadibna gudaha u galeen rag ka tirsan al-shabaab xabado goos-goos ah ayaa la maqlayaa saraakiisha amnigana waxay sheegayaan ilaa iyo hadda in howlgalka uusan soo afmeerimin oo ciidamadii gaarka ahaa ee gaashaan ay hadda gudaha ugu jiraan maqaaxid maqaaxida islamarkaana raggii ka tirsanaa al-shabaab gudaha u gala weli iyo ciidamadu ay risaas ku wadaarsanayaan ilaa iyo hadda oo weli meesha howlgal ay ka socdaan ciidamadu ma ka hadleen dadka ay waajahan ee la dagaalamayaan iyo cududooda intay la eg tahay iyo howlgalkan muddada ay sii wadayaan ma ka hadleen
ciidamadan sida gaarka u tababaran ee gaashaan ee ku jira gudaha maqaaxida bisa house ee dagaalka kula jira raggan aan tiradooda ilaa iyo hadda hay-adaha amnigu aysa sheegin xiriirkooda iyo wararka la xiriira waa mid aada u kooban oo yar marka laga reebo saraakiisha amniga iyagu banaanka jooga waxaana laga warsugayaa waktiga ciidamadan gaashaan ee iyagu sheegaan soo gebagabeynta howlgalkooda oo xalay fiidka ilaa iyo hadda risaas ay ka dhacaysa gudaha ciidamadan gaashaan inta badan warbaahinta xogo badan ma siiyaan marka laga reebo saraakiisha hafeenadooda marka way adag tahay xogta waxa ka socda gudaha maqaaxida ilaa iyo hadda risaas ay ka dhacayso marka aad bay u adag tahay in la helo xogta la xiriirta khasaaraha saraakiisha amniga oo saakay wakti dhexe oo xalay aan la hadlayna waxay xaqiijinayaan geeridu ilaa iyo shan iyo toban ruux ilaa iyo lix iyo toban oo la xari dad geeriyooda ah dadka intooda badan banaanka ayay markii horeba yaaleen oo media markaan meesha tagna arkayna gudahana dad kalea kasoo kordhay dhimashadu waa shan iyo toban ilaa iyo lix iyo toban waa gartay bal waxaad wax yar dadweynaha u sawirtaa meesha aad joogteed ku sugan tahay iyo labadan maqaayadood oo la weeraray ee halkay ku kala yaalaan midda hadda xabaddu ka socoto iyo waxa ka dhacay bosh street iyadana
labadan maqaaxi waxay ku yaalaan meel cabir ahaan marka laga hadlayo kilomitr six ah aadna ugu dhow dhinacan banaadir bay ka dhowdahay waxay wado hormarta wasaaradda arrimaha dibadda gasho oo ka leexata inta u dhaxay kilomitr six marka lasoo dhaafo sdka kilomitr five ama soobe ayay ku yaalaan maqaaxiyahan waa laba maqaaxi oo iska soo horjeeda oo lagu kala magacaabo bisa house iyo bosh xalay markii hore weerarka waxa la tabinayay al-shabaabna ay sheegeen in boosh ay galeen laakiin markii dambe meesha la tegay qaraxyadu inkastoo labada dheel bay aada u saameeyeen oo jug xoogan ay soo gaartay khasaaradda bashiir dhaawacna uu ka dhashay labada maqaaxi haddana marka laga hadlaya in gudaha loo galay waxay gudaha u galeen halka loo yaqaan bisa house oo hadda xabadda ka dhacaysa harun marka labadan maqaaxi way iska soo horjeedaan wado yar baa u dhaxaysa waa qaraxuna marka hore u wada saameeyey labadooda risaastu hadda meeshay ka dhacaysana waa halka loo yaqaan bisa house aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana nooga warramayay xaaladda is-hor fadhig ah ee u dhexaysa maleeshiyada urka al-shabaab iyo ciidamada amniga soomaaliya oo weli aan gacanta si buuxda ugu wada dhigin maqaayadaasi bitsa house ee ku taala degmada hodan magaalada muqdisho lix iyo toban qof ayaa ku dhintay ugu yaraan lix iyo labaatan kalena way ku dhaawacmeen wixii ka soo kordhana waanu idinla socodsiin doonaa halkaad nagala socotaana waa voice of america
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a magaalada garowe waxaa shalay lagu qabtay kulan ku saabsan xog ururinta dib u eegista dastuurka soomaaliya halkaas oo uu ku sugan yahay wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil warbixintan waxaa magaalada garowe nooga soo diray wariyaheenna nuux muuse birjaab
kulanka lagu qabtay garowe oo ay kasoo qayb galeen qaybaha bulshada ayaa ku saabsanaa barnaamijka ololaha hanaanka dib u eegista dastuurka soomaaliya wasiirka arrimaha dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka hadlay madasha ayaa ka hadlay muhiimadda kulankan waxaan wadnay wadatashi aada u weyn oo aan aan aan la tashanaynay bulshada qeybaheeda kala duwan sida dumarka culamaadiinta dhalinyarada ururada naafada ah intaas waxaan kula kulanay xamaraan kula kulanay dabcan dib eegista waddanka dhan in la wadageeyo waayo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland cabdixamiid sheekh cabdisalaam oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dastuurka u baahan dib u eegista uu keenay hakad badan oo soo kala dhex gala puntland iyo dowladda dhexe innaga iyo dowladdeena federaalka marar badan wax badan baynu dastuurka ku wada hadalnay wax badan baynu ku doodnay marar badanna waxaa imaanaya khilaafaad xoogaa aynu ku kala hakanno arrimaha dastuurka waxaan filayaa ma ahayn dagaal laakiin waxaan filayaa isfahmi waa xagga wada shaqaynta dastuurka in lagu wada shaqeeyo ayaa asbaab u ahayd taana waxaa keenaysay anugu waxaan qabaa ani ahaan markaan fiirsho yacni aqoontayda iyo intaan joogay oo anugu aan markhaantiga ka ahaa puntland mar walba waxay ku dheganayd ummada qaanuun bay ku wada shaqaysaa dastuurka dalkaa soomaaliyeed loo sameeyey isagu marjac aynoo ahaado ha lagu wada shaqeeyo wasiir xawsh ayaa dhanka kala tilmaamay arrimo badan oo u baahan in laga heshiiyo laguna caddeeyo dastuurka waxa ugu weyn oo qaraarka laga gaaro wuxuu yahay awood qaybsigii iyo khayraadkii sidii loo qaybsan lahaa iyo canshuurihii iyo asatskii waddanka sida dekedihii iyo dakhliga waddanka soo gala see loo qaybsadaa waxaa ka mid a functionskii yaa yaa qabanaya tacliinta yaa yaa administr garaynaya ama ama ama maamulayo caafimaadka yaa maamulayo dowladda xamiyanta dowladda federaalka ah aqoon-yahan iyo siyaasiyiin badan ayaa su-aalo ka weydiiyey madaxdii federaalk ee goobta joogtay arrimo badan oo muran iyo jahwareer keenay oo ka dhex jira dastuurka iyo sida ay ula muuqato dowladda dhexe arrimahaasi mudane wasiir magacaygu waa cabdulqaadir maxamed warsame su-aashaydu waxaa weeyaan marka la yidhaaho constitution dadka dal uu leeyahay dadka ku nool oo dhan ayuu quseeyaa waxaynu ognahay constitutionkan hadda jira waagii la meel marinayay ama aftida loo qaadayay in uu quseeyey ama ay ka qayb galeen puntland wixii ka bilowda ilaa koonfur adiguna hadda waxaad ku celcelisay xog ururintan iyo review-ga constitutionka in federal state memberska ka qayb galayaan ama guud ahaan ay saamayn doonto dalkuna intaa waa ka badan yahay soo ma moodid halkaa inay ku jirto arrin aan la qarin karin inaad busto saaraysaan meeyey dalka intiisii kale
warsame waxaa yidhi dastuurka hadda wuxuu dhahay waxaa laga talagelinayaa maamul goboleedada dadka degan ayaa laga gelinayaa laakiin dadaa maqan aniga waxaan qabaa inuu la jeedo somaliland somaliland waxa waaye dastuurkan haddaan dhamaystirno xataa qaraar waxaa jira inaan afti la qaadin laakiin golo ansixiya la geeyo bas an haddii afti la qaado micnaheedu waxay noqonaysaa inaan ka maaranay somaliland marka somaliland waxaan rabaa inaan u furno dariishad oo dastuuri ah ay ka soo geli karaan markuu si fiican u bilowdo wadahadal wadahadalaa socda turkiga waa ogsoontiin hadda waaha kale oo waha kalena dowladdii hore jirtay waxaan aaminsanahay inaysan ka go-nayn in heshiiskaa si fiican loo galo laakiin hadda dowladda hadda jirto aartaa inay dardar geliso wadahadallada dib loo bilaabo hadday soo gelaysana inay kasoo gasho si dastuuri ah kasoo gashaa wixii horeeto ahayd soomaaliya toosoo iyo waa isjecelnahay iyo ma shaqeynaya taas gudoomiyaha dalladda bulshada rayidka puntland faysal axmed warsame ayaa v o a u sheegay kulankan waxyaabaha uu kaga duwan yahay kuwii hore ee la xiriiray arrimaha dib u eegista dastuurka wuxuu ka duwan yahay maanta alxamdulilaahi waxaa dhisay maamul goboleed soomaaliyeed oo dhan waa dhisan yihiin xaqiiqiyan waxaa weeyaan micnaha in doodu ay noqoto in wax la wadaago oo soomaali ay wada leedahay ay halkan ka soo baxaan ayadoo la eegayo danta caamka ah ee soomaaliyeed awal micnaha burburaa dhacay ummadda soomaaliyeed way kala way kala jajabtay qof walbana gobolku buu u qaxay deegaano kala duwan iyo dad dibadaha aadaba dhammaan dibadda iyo gudaha dadka soomaaliyeed waxay xaq u yeelanayaan inay wax ku yeeshaan aaraa afkaar ku biiriyaan dastuurka cusub ayadoo dastuurka uu yahay wax aan wada leenahay oon wadaagno ayna tahay heshiis qarameed aan ku gaari doono in nolosheenna aan ku maarayno ee ku qaybsanno khayraadka ku qaybsanno awoodaha wax walba maamulka puntland ayaa in badan horay u diiday dastuurka qabyada ah ee soomaaliya taasoo dhalisay khilaaf u dhexeeyey labada dhinac oo soo noqnoqda nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington dhakhaatiirta cisbitaalka medestar washington oo hadda lagu daweynayo mudano ka tirsan koongareska maraykanka oo shalay lagu dhaawacay gobolka virginia ayaa sheegay in xildhibaanku uu ku jiro xaalad adag warar ay v o a ka qortay xaaladda senator steve aandhehe congressman steve scaliza iyo faahfaahinta weerarkii lagu qaaday isaga iyo dad kale oo ka tirsan aqal koongareeska iyo shaqaalahooda waxaa soo koobaya nuur xasan nuur xaaladda steve skaliis oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada lagana soo doorto gobolka louisiana ayaa la sheegay inay tahay mid khatar ah kadib markii qalliin loogaga sameeyey sinta oo uu dhaawac ka soo gaaray steve skaliis oo ah qofka saddexaad ee ugu sarreeya aqlabiyadda aqalka wakiilada ee xisbiga jamhuuriga waxa uu ku dhaawacmay weerar uu nin hubaysan shalay ku qaaday garoon lagu dheelo ciyaarta basebolka oo ku yaala magaalada alexandria ee gobolka virginia dhowr qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarka ninka hubaysan ee weerarka geystay ayaa waxaa toogtay askar ka tirsan booliska aqalka baarlamaanka oo ilaala ahaan ula socday senatarada booliska magaalada alexandria ayaa sheegay in weerarka uu ka dambeeyey nin lagu magacaabo james hodginson wuxuu ahaa lix iyo lixdan sano jir ka soo jeeda magaalada belvill ee gobolka illinois madaxweyne donald trump oo dhacdadani ka hadlay ayaa xaqiijiyey dhimashada ninkani nin hubaysan ayaa xabado ku furay xubno ka tirsan koongareeska iyo ilaaladooda xilli ay isu diyaarinayeen ciyaarta sannadlaha ah ee basebolka ee lagu ururiyo tabarucaadda saraakiishu waxay wadaan baaritaan ay ku xaqiijinayaan dembiga ninka weerarka soo qaadayna hadda waxa uu u dhintay dhaawaciisa saraakiisha ayaa sheegay in aysan weli ogaan sababaha ku kalifay ee ninkan uu geysto weerarkaasi hay-adda demibaarista maraykanka ee f b i-da ayaa sheegtay in ay hadda baaritaan ku hayso baraha bulshada ee uu adeegsan jiray hodjkinson warbaahinta maraykanka ayaa ku warantay in hadallo uu ku qoray bartiisa facebook uu ku weeraray madaxweyne donald trump waxaa kale oo ay wararku sheegayaan in uu si mutadawacnimo ah uga shaqeeyey ololihii doorashada ee senator berni sanders oo uu xilka musharaxtinimada xisbiga dimuqraadiga kula tartamay hillary clinton sanadkii hore senator sanders waa uu ka hadlay dhacdadani waana uu cambaareeyey waxaa hadda la igu wargeliyey in qofka dadka ku toogtay goobta ay jamhuurigu ka ciyaarayeen baseballka uu ahaa qof si iskaa wax u qabso ah uga shaqeeyey ololahaygii madaxtinimada aad baan uga xanuunsaday falkaasi xaqiirnimada ah io ogolaada in aan idiin caddeeyo in nuuc walba oo qalalaasa ah aysan aqbalaynin bulshadeenna aad baanan u cambaaraynayaa ficilkan siyaasiyiinta labada xisbi ee ugu weyn maraykanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkii alexandria ee shalay qaar ayaa ammaanay habka uu madaxweyne trump uga hadlay dhacdada halka kuwo kalena ay dhaliileen hase yeeshee madaxweyne donald trump ayaa ugu baaqay midnimo dhammaan shacabka maraykanka waxaa dhici karta inaan lahaano aragtiyo kala duwan laakiin wakhtiyadan oo kale waanu wanaagsannahay si aan u xasuusanno qof walba oo u shaqeeya caasimadda waddankeenna ayaa jooga halkan sababtoo ah wax walba waxa ay ka jecel yihiin dalkeenna xildhibaanada ka tirsanaa kongareska maraykanka ee lagu weeraray magaalada alexandria ee duleedka koonfureed ee magaalada washington ayaa isu diyaarinayay ciyaarta loo yaqaano baseballka taasoo lagu wado in ay maanta ka dhacdo magaaladan washington qabanqaabiyaasha ciyaartan oo ka kala tirsan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa labaduba sheegay in aanan la baajin doonin kulanka oo uu sidii loogu talagalay u qabsoomi doono maanta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo inoo soo koobiyey inoo soo diyaariyeyna warbixintaasi ku saabsan mudanaha koongareeska ee lagu toogtay duleedka washington haatan aynu dib ugu laabanno magaalada muqdisho halkaasoo ishor fadhi uu ka dhexeeyey maleeshiyada urka al-shabaab iyo ciidamada dowladda gudaha maqaayadda biisa house khadka telefoonka waxaa mar kale ku jira wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir maxaa soo kordhay
aar waxaa soo kordhay saraakiil ka tirsan kuwa amniga ee ku sugnaa gudaha maqaaxida ayaa goor dhowadiya xaqiijiyey in lasoo afmeeray howlgalkii xalay la hadda ka socday gudaha maqaaxida bita house oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee gaashaan ay halkaas ka wadeen saraakiil kuwa amniga uu kamid yahay taliyaha saldhiga degmada hodan oo ii sheegay hadda in dusha sare maqaaxida ilaa xala xabadu ka dhacaysa saaran yahay ayaa i xaqiijiyay in howlgalka hadda uu soo gabagabo islamarkaana ciidamada ammaanku ay gacanta ku hayaan guud ahaan xarunta bita house si amni ah waxaana hadda socda dabcan howlgalo lagu nadiifinayo iyo wixii meesha ka dhaca guud ahaan ay hadda hay-adaha amnigu eegayeen marka goor dhaweyd ayuu telefoonka igula hadla waxauna ii sheegay in howlgalka uu soo afmeermay oo guud ahaan hadda xaaladdu ay tahay mid degan waa garta wax dhaqbal waxaad wax yar sawirtaa dhaqdhaqaaqa ka socda meesha lagu dagaalamayay dad galaya ka soo baxaya hadday jiraan iyo xaaladdu sayta waxaad u jeedo
haru waxaan ujeedaa boqolaal dadweyne ah oo guud ahaan lugeynaya halka waxaa maraya wadooyin isku socodka muqdisho aada muhiim ugu ahaa waxaa xiran isgoysyada banaadir sooba ilaa iyo isgoyska kilometer four dhinacan kalena waxaa xiran isgoyska banaadir ilaa iyo halka loo yaqaano isbitaal digfer waxaa dadku yihiin kuwo cagtooda maalaya meel walba waxaa taagan gaadiidka dagaalka hay-adaha amniga wado walba oo gasha goobta wax ka socdeenna in la galaaha way adag tahay saxaafadda oo iyagu xilli hore halka yimid ayaa meel hora banaanka lagu hayo islamarkaa ku adkaatay inay gudaha galaan islamarkaana ciidamada ammaanku ay u inay gudaha u dhaadhacaan marka guud ahaan waxa indhahay qabanayaan dadka lugeynaya iyo xaalada u muuqato mid colaadeed inay tahay meel walbana waxaa taagan meel walbana waxaa taagan gaadiidka dagaal iyo askar iyagu maaragtay ilaa iyo xalay soo jeeda oo qaarkood ku dhahaya ay ka muuqanayso dabcan daalka iyo howlgalkay xalay ku jireen oo aan meel walba taagan marka waxa muuqdo areadan guud ahaan haddaan ku suganahay waxay u muuqataa inay tahay goob colaadeed dadkuna wadada hareeraheeda ayay si koox kooxa u marayaan marka xaalada muqdisho maanta waa saas gaar ahaan goobta xalay ilaa iyo hadda dagaalku ka socday eresaasa laga maqlayay waxaa meesha laga soo baxsho dhaawacyo ay qaadayaan gaadiidka ambalanska ee kuwa dowladdu ay ka mid yihiin waxa dhaawacma waxaa laga sheega inay ku jiraan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda howlgal ka waday xaalan sakdi dhexe xabado xoogan ee meesha ka dhacay ilaa iyo haddase dowladdu weli si faahfaahsan kama aysan hadlin haaruun
aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ku sugan magaalada muqdisho noona soo tabinayey sida ay u sheegeen saraakiisha dowladda in haatan ay gacanta ku dhigeen maamulka maqaayadda beats house oo xalay oo dhan ay kula dagaalamayeen maleeshiyada ururka al-shabaab lix iyo toban qof ayaa ku dhimatay lix iyo labaatan way ku dhaawacmeen wixii kusoo kordhana idaacadahayaga iyo bogayga v o a somaali dot com ayaad kaga bogan kartaan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a tabinteennii idaacaddeenii subaxnimo ee saaka iyo caalamka markaana aan ka codsado bashiir abikar iyo qasiidooyinka nimawaanka
intaasina waxaa ku dhan idaacaddayadii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruufa iyo nuur xasan nuur bukhaari intaaynu ku kulmi doonno idaacadda galabnimo haddii eebba idmo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.